waa lidiin sheegayaa somalilan waa hadaf dad yar baynu nahay sourciskeenna waa inaga badan yahay marka laynoo eego waxa ilaahayna siiy abaara ha jiraan dhib badana ha jirto dagaallo badan baynu soo galnay laakiin dalkani waa qani wey waa dalalka ugu qanisan dunida wey dalkeen marka laynoo eego tiradeenna iyo sourciska dalka wuxuu u baahan yahay hogaan toosan oo ilaahay garanay bikhtisaar war inta taa la helayo dalka yaan la duminin yaan loo soo rarin dagaal aan inoo oolin dunida siraacaad baa ka socda midna inagu haddaynu ka qayb galno awood aynu ku iminka xuutiyiintu maalin walba waxay doonayaan xaramka inay ku tuuraan iskaat miyaad islada berberaa uga dhow dagaalka layska soo rarayo kuma aha ma garatay wax yar kuma ahay laba boqoloo kun maanta inay keenaan berbera lacagtii bay haystaan waa la dacminaya waa laga dambeeya maxaa adiga dagaal aan ku oolin soo raristiisa oo aynaan difaaci karayn oo cid damaanad inoo ah aynaan garanayn kugu kalifay waa ogtihiin xedka aynu la leenahay dalkaasi aan weligii la gumaysan ee sagaashanka milyana waa inaynu caqli iyo xikmad diinteenna aynu ku ilaashanayno sharkooda iskaga moosayno khayrkoodana aynu adeegsanayno waa inaynu keennaa inta ilaahay qudbiga islaamka keenayo saldhigga berbera waa dagaal aan wada lahayn waa shaadh inan yar xidhan yahay waa lacag doon inan yar ku kooban warkadaa baanu ku leenahay lan naqbalahu abad